Dhalinyarada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa soo qabanqaabiyey kulan duca iyo qur'aan akhris ah oo loo sameeyey Allaha u naxariistay Suldaan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugu Dhere madaxweyne ku-xigeenkii labaad ee Jubbaland oo maalmo ka hor lagu aasay qabuuraha Baar Caleen ee magaalada Kismaayo kaasoo ku geeriyooday magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya dhalinyarada ayaa qur'aan akhriska kadib waxay alla uga baryeen marxuumka inuu u naxariisto qabrigiisana u waasiciyo waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada oo markii qur'aan akhriska uu soo dhammaaday kadib warbaahinta la hadlay عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرين ها محد إسكاله الله سبحانه وتعالى إنه عافمات قبنا نوات قبنا كلن كان بركيسين دعاء آخر إسكاله وتلقلي الله نحرس مدحنا كحيين كيلوات دولة قبلات كصومالي دي جبلان إلهي نحرس جنة هكورابيو الله أقبل ما أنت الدعاء أن أنت نضل يرى أهل دورك مقال لي إسكوي ماتي يرد عيسى حرجين إن إلهي كتاب كيس قعنت مدكسيو سؤال قبري إيوه أنت إلهي نوفه سبحانه وتعالى ducadii ajirka iyo wax walba waxa waxaa laiskugu kaashada waxay tahay wadajirka iyo dowladnimada iyo nidaamkii uu ka shaqayn jiray oon dhammaanteena wada ognahay dhallinyaradana ay ahaayeen lafdhabartii bulshada oo inta badan iyo xilka inta jubbaland u hayay uula soo shaqaynayay marka maanta wuu naga hooseeyaa asagii intii dhimataba oo jubbaland usoo halgantay dhammaantood waxaan u rajaynaynaa in ilaahay jannadii firdowso dhammaantood uu ka waraabiyo waxaan leenahay ilaahay qabrigiisa ha u waasiciyo waa waxa keliya maanta qof naga hooseeyo waxaa weye aan u awoodno wayo dhalinyaro markaan nahay dhalinyarada waxaa weeye dowr muhiim ay leedahay waa lafdhabarta bulshada inta dhalinyaro qurux badan maanta soo baxday maskaxdooda iyo qur'aan akhriska ay ku bixiyeen juhdi ay ku bixiyeen ilaahay waxaan leeyahay ajir xasanad allah ka siiyo ninkii aan u niyeysanay ee naga hooseeyan asagana ilaahay asagana ha uga dhigo kulan duco oo qurux badan oo anakan ilaahay naxariisto madaxweynaha maanta inta keliya u awoodna waa intaas sidoo kale waxaan rabaa inaa u niyeysataan rag kale oo waaweyn oo jubbaland ka dhintaa jira oo macalin maxamed ka mid yahay shaafi rabbi wasiir darwiish dhammaantood allaa u naxariisto dhammaantood aa u niyeysano inuu ilaahay u naxariisto anagana nooga daba naxariisto أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن وهرن وما هدلنا الله سبحانه وتعالى نسكن كينا أنا عافمات قمنا ما أنتوا حماها هل كان أفردنا إن دعاء قرآن أقرس أن أقرنه madaxweyne ku-xigeenka labaad ee ka geeriyooda jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo runtii waxaa leenahay ilaaha u naxariisto intaanoo dhalinyaro ah yacnii cid lasoo amrami jirin laakiin waxay u imaadeen waxay tahay wanaaggii iyo ixtiraamkii iyo maxay ahayd oo dowladnimada uu kula dhaqmi jiray dhalinyarta soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland waxaa leeyahay naxariista janno allaha siiyo قلوبتنا كما بحايا مركز سنة ودعين دونا انتان كدن بينا ان شاء الله بإذن الله الكريم ما انت ولي وحياتي مالتي عاشورا انتان وقف ماشا فرديدو ولا بدا السومي هاي تاسا محيهاتو يعني نقوني السو ان محيه الدعاء ادعيني نميد اقبل اح